raximah llahu tacaala waxa uu hadlay maslak la yidhaahdo addawaraan alwujuudi waalcadami waxaa kaloo lagu magacaabaa mararka qaarkood addawaraan keliya waxaa kaloo la yidhahdaa addawaraan almutlaq waxaa la yidhaahdaa oo kaleeto altard waalcaks noocyo doora ayuu leeyahay oo looga jeedo maslagan in la qeexo doora waxaa looga jeedaa isdaba wareega way labada waxay isdaba wareegaysa wujuudan imaatinka iyo wacadaman maqlaanshaha ka markii la helaa kan la helaa ka markii la waayana waa la waayaa saasay isugu xiran yihiin waxyaaba fil caadaadna waa noqon karaa filci waxyaaba axkaam awsaafana waa noqon karaa marka arrinta saas oo kaleeta yaa waxaa la yidhaahdaa addawaraanu alwujuudi waalcadami arrintaasuu tacriifiyey hase ahaatee tacriifka waxaa ka ogaan doontaa waxaa jiri kara addawaraanu alwujuudi faqad iyo addawaraanu alcadami faqad addawaraanu alwujuudi faqad keligiihi waa ka soo socda maslaku thaamin uu kaga hadli doono addawaraanu alcadami faqadna isagoo dhexdiisu ku sheegi doonaa inuusan ku jirin masaaligta cillada haddaba masaalikulcilla waxaa kamid noqday dawraan lmutlaq oo wujuudi iyo cadamiada socda iyo dawraan lwujuudi haddii kan dawraan mutlaqa aynu ka hadalno wuxuu yihi tacriifkiisu an yuujada alxukmu waa xukunkii in la helo ladaa wujuudi wasfin markii wasfi iyo tilmaan waxyaabihii ceelka laga dhigi jiray ah la helo wayantafi uu meesha halkana ka baxo oo la waayo xukunkii lada alfuquudi marka wasfigii la waayo wuxuu yihi dawraan wujuudi walcadami waxaa la yidhaahdaa in la helo xukun iyo wasfi wada socda oo goorta wasfigaa iyo tilmaantaa la helana xukunkii la helayo goorta xifaa la waayo ee halkaa uu ka baxo wasfigii iyo tilmaantii ka baxdana xukunkiina la waayo walwasfu walxaal alwasfu wasfiguna laftiisu duu tanaasubin mid munaasaba muuqata u saaxiiba uu yahay munaasabadiisu ay daahir tahay aw ixtamala uu ixtimaala lahu litanasubi munaasabadii ixtimaal u yahay in munaasabada daahira oo cad uu leeyahay iyo ama uu ixtimaalo munaasabadii halkaa waxaa ka baxay haddii aanu munaasaba daahirana lahayn ixtimaal munaasabana aanu jirinba wa ilaa haddaan labadaas midna ahayn fa canilqasdi ujeedada aan ka hadlayno ictazala waa ka fogaaday oo waa ka baxay wey halka waxaa ka muuqata saddex arrimood marka la helo ayuu wuxuu ku leeyahay ya dawraan alwujuudi waalcadami maslakulcilla u noqda mar waxa weye xaqiiqadii tacriifkiisa marka la helo oo wujuudan wacadaman wasfi iyo xukum isku xiran oo wada imanaya goobtana ka wada baxaya leelo laba marka wasfigaasi uu munaasabada xukunka uu ku leeyahay caqliga lagu garan karo oo ay fahmi karaan dadka cuqalada iyo ahlulcilmigu sad ama ay ixtimaali karto haddii taa la waayo ta saddexaadii in ixtimaalulmunaasaba uu yaalla meesha si dannigii uu boos u yeesho inta ad munaasabada haddii laga waayo cilla ma noqdo haddii looga waayo si daahira iyo haddii looga waayo siday ixtimaalka ahayd labadaba tusaalaha waxay yidhaahdeen taxriimu lkhamri liman iskaari waxaan ognahay sharaabka iyo cabitaan kastoo la cabaayey inuu xaaraan yahay iyo inuusan xaaraan ahayn maandooriye ma yahay mise ma aha saameyn ku leh taxriimulmuskir ma la xaaraantinimeynaya oo kii xadda lahaa ah maandooriye ma yahay mise maaha markii la samaysto waxyaabaha casiraadka la yidhahda ama biyaha iyo qaabitaanka la miiro haddii uusan marka hore maandooriye ahayn xalaal wey haddii isbedelo maandooriye noqdo xalaal wey mar labaad haddii isa sii bedelo maandooriynimadi ka baxo xalaal wey markuu maandooriyaha noqdo waa xaraam ka dhigay markii maandooriynimadi lawaayana xalaal buu noqday xukunkii taxriimka goobti ka baxay tusaalahaasi dawraan lwujuudi walcadami waa ku dabaqmaya laakiin haddii la ictiraamo oo la yidhahdo tusaalahan aad keentaani waa tusaalihii almunaasaba aad ku keenteen wasfigu hadduu munaasabo yahayna munaasabada kaaga filan almunaasaba xilli qaar aan kusoo maray waxay uga jawaabeen waxaa la yidhahda tacadud alcilal inay tiro yeeshaan inay banaan tahay baan soo marnay shaygan cilanimadiisa tacadud ulmasaalik iyo duruqda lagu ogaanayaay inay hal mid ka bataanna wax diidaya ma jiraan iyana waa banaanta saa darteed kullu muskilin xaraamun marka la yihi min can tariiqi aliimaan watanbiih yuu ku noqday oo iqtiraanu tartiib alxukmi cala alwasfi wey marna munaasabu ku noqdayo in maandooriyaha la xaaraantinimeeyo munaasabada ka dhaxaysa cuqaladu waa garan karaan marna dawaraan wujuudi walcadayn buu ku noqdayo markii iskaarkii la herana waa la heray taxriimkii markii iskaarkii la waayana taxriim loo hayo saddexdaa maslad waxay lamid yihiin is-xoogeynta is-xoogeynayaan sidii tacadud ulcilal ay isu xoogeynayeen oo kaleto waxaa kale dee wuxuu yihi markaa daba ka hadlay intaa kadib maxuja mise maaha wahuwa cinda alakharina sanadu fii suuratin aw suuratayni yuujadu wahuwa maslakan dawaraanka ahi cinda alakharina culimada say u badan yihiin agtooda iyo jamhuurtoodu sanadun mid la cuskado wey ereygaa sanadun wuxuu uga jeedaa waa xujo iyo daliil dhanni ah weye oo qaciya yaqiin ma gaarsiisana waayo maadaama munaasabadihaba muuqatee mar bay muxtamil tahay muxtamil hadday tahayna waa qaciya yaqiin lama dhihi karo haddii xataa munaasabad daahir ay noo noqotay ixtimaalaad iyo waxyaabo kale inay ku suuragaltay dhici karaan si qaciya iyo yaqiina u diidi mayso haddii la helo suwar ay diido suwar badan ayna diidin baa la helaya saa darteed asalka xunka bugud markaan saarayno waxaan leenahay sanadun wey macnaa xuja daniya wey hadalkiisa cinda alakharina laba ka baxay hadal muctazilada qaarkood loo tiiriyey shaarix wazacana bacduhum buu yihi laakiin culimada qaar ay leeyihiin muctazilada qaar kamida loo tiiriyey oo ay yidhaahdeen qaci wuu faa'iideynayaa laakiin uu yahay qowl daciifa iskaarku hadduu qaci faa'iideeyey imaan iyo tambiiha dartii iyo munaasabada daahirkaa darteed macnaheedu suwarkao dhan inay qaci faa'iideyn ma aha saan soo tilmaanay akhariinka waxaa kaloo ka baxay culimada qaar kamida oo shaarixeena uu ka sheegay ibn alxaajib iyo raazi iyo khazali rag kaloo waxaa qaba jiro badan ibnu samcaani waa qaba alamidi waa qaba akthar alxanafiya ayaa qaba iyo rag kaloo akraba uu tilmaamayo wakayruhumaa uu leeyahay maxaa le wakayrihima raggaasi waxa ay yidhaahdeen oo ay xujay u daliishadeen inay yidhaahdeen labada talaasumku ka dhexeeya dardiga ah talaasumka wujuudiga iyo cadamiga ah labadaba ka dhexeeya dardiga lacagsi loo yaqaan ama dawaraanka wujuudiga iyo cadamiga ka dhexeeyo waxaa suuragal tahay inaynan isu ahayn cilla oo waxaa laga yaabaa waxani inuu laazimo shay cillada laazima inuu yahay baa suuragalah ayay yidhaahdeen oo waxay yidhahdeen raayixat lkhamri sifaa iskaarka iyo maandooriyahay laazimtaa laakiin urkani ma aha hadiya goor isaga cilladii ma aha waxaa kaloo yidhahdeen labada isu idaafaysane ubuwada iyo bunuwad oo kaleeto wujuudan waacadama la wada socdaan ciladna isuma ah hadalla sidaas oo kaleeto ayay xujaysteen oo daliishadeen ama culimada waa xujo tiri waxay daliishadeen iyagu in caadadi iyo caqligu marka koowaad labadaba ay kutusayaan inay arrinkaas oo kaleeto wax lagu saleeyo arrintaa qeexitaankana waxay yidhahdeen waxaanu helaynaa oo ognahay dadka cuqaladiihi arrimaha dawooyinka iyo aqdiyadu inay tajribada aadag galaan waana arrinta beedka dambe oo ku ishaari doono maadaama ay saameyn leedahay oo sixa iyo nashaadba laga faa'iidaystaa kana xarun buu keenaa tajriba lagu ogaaday taasi waxay faa'iideynaysaa wixii sidaa isu daba socdee kala hari waaya in halabatu dhanni ay ku gaarsiiso batamarahagu inay tani cilladii tahay wahuwa almatluubu waxaan raadinaynaa intaasun wey waxaa kaloo yidhahda xataa arrimaha caadada saasay keenaysaa helen tusaale hadduu hebel soo galo inagoo meel fadhina oo ninu hadduu cabdullaahi soo galo maxamed istaago marka uu baxana uu fadhiisto mar labaad soo noqdo uu istaago markuu baxana uu fadhiisto mar saddexaad soo galo uu istaago marka uu baxana uu fadhiisto waxaan garanaynaa waxa sababka istaagiisa u ah inay ninkaas oo gelitaankiisa yahay sidoo kale waxay yidhahdeen haddaan aragno qof magac marka loogu yeero ama naanaysa caaroonayo oo markii kasta oo loogu yeeraba ka xanaaqaya waxaan ogaanaynaa oo cuqaladu ay garanayaan caadaduna keenaysaa in magaca gaarka ee loogu yeerayo uu ka caroonayo bal xataa caruurtu hadday ogaadaan inuu magacaas ka caroonayo markay rabaan inay ka careeyaanba kaasay ugu yeeri cuqaladii caruurtaba haddii la weydiiyo ninka muxuu caroodayna waxay leeyiin magacaasaa sababka u carooday magacaawey haddaba dawaraanka arrimaha caadada iyo caqligu intuu keenayo midaba labadaba wuxuu kutusayaa inay waxa waxa daba wareegay joogitaan iyo maqnaasho isku xirnaadaan buu cilo yahay ama suwarka qaarkood oo la sheegay waxay yidhaahdeen waama maanic baa jira ama musaaxib ka xoog badan oo riixay baa jira ee asal ahaantii saameyntiisii way taallaan arrinta aadaadka oo kaleetiyo aakhira sida ay tahay beydka dambe aslun kabirun fi umuuri laakhira wanaaficaati caajilan wadaa'iran ogi doonaa wuxuu ku daray naalimka beydka qaybtiisa labaad fii suuratin baa laga helaa dawaraankii hal suura keliya sida aynu soo marnay oo khamrigii taxriimkeedi xalaal weeye shacbitaankan iyo xalaal maaha oo xaaraam weeye iskaarkii iyo cadamuhu oo hal suuro oo keliya hal shay keliya iyo wujuudkii iyo cadamkii ay wada galeen aw suuratayn laba suurana yuujadu waa laga heli karaa in wujuudka iyo cadamku laba suuro oo mutaqaabilatayn ah iska soo horjeeda ama mutacaakisatayna uu galana suuragal wey sida waxay yidhaahdeen aldahabu waalfidatu naqdan marka ay yihiin waxaa ku waajibaysa zaka naqdiyada darteed laakiin curuurta reer dharka oo kaleeto iyo uguma waajibayso haddaba waxay leeyihin naqdigii dahabka naqdiyadii laga waayi maayo waadiga kahor naqdiyadii wujuudkiibay kula socotaa laakiin naqdiyadii maxaa laga waayay suuro kaliya cayn kalaa laga waayay oo siyaabkiiyo dharkiiyo alaabtiiba saa darteed kuma waajibin dharkii qofku qaday mas'alada waxay si fiican kuugu muuqanaysaa marka la yidhahdo zakaatu lxuliy waxyaabaha haweenku ay xirtaan ay isku qurxiyaan zakama laga bixinayaa qolada tiri ha nacam waa laga bixinayaa maxaa looga bixinayaa za- dahabka naqdiya laazimtay yidhaahdeen xiliba ha noqdee xiliba mar hadday naqdiyadii joogtana waa dawaraan baa ka dhexeeya wujuuhu zakaati wa wujuuhu naqdi naqdiyada joogitaankeeda iyo wujuuhu zakaat waxaa ka dhexeeya dhaheen talaasum waa dawaraan wujuudi ah adamigeeduna waxaa weyan dharkii oo kaleeto naqdiyadii waa laga waayay zakadiina ma waajibin waa naqdi waa wujuudkii iyo cadamkii oo laba suuro mutaqaabilatayn ah mawqica laga hadlayo goobta laga hadlayaay garay wey calaa kulli xaal midda suura keliya uu galay oo ka xoog badan bay yidhaahdeen midda laba suuradood iyo laba shay iyo laba cayn uu kala galay aslun kabiirun asal weyn weeye dawaraankani fi umuuri laakhira arrimaha aakhiro waxaas ajir baa laga helaa hadaad kadaad samey weydana ajir heli maysid waxaas hadii la sameeyo ciqaab baa lagu mutaa hadii aadan samayna ciqaabka waad ka badbaadi iyo wanaaficaati kuwa waxtara caajilan adduunka iyo wadaa'ira waxyaabaha ku dhiba waxyaabaha caadiga curfiga lagu ogaaday iyo dawooyinka iyo cuntooyinka iyo waxa uu ku dhibaya waxa uu ku anfacayaana dawaraanka wujuudi iyo cadamiga ah weeye hadduu qofka sharaabkan iyo cabitaanka markuu cabo ay calooshu gubanayso markuu iska daayana calooshu qaboweyso kawato waa lagu gartaa naaficaati caajilan wadaa'ira taas uga jira intaasina waa maslak toddobaad iyo dariiqii toddobaad ee addawaraan alwujuudi walcadami ah kadib waxa u gudbay addawaraan alwujuudi oo isna adfardi la yidhahdo ka hore adfardi marka laleeyahay waxaa looga jeedaa almulaazamatu fi thubuuti fi litifaa'i kana waxaa looga jeedaa almulaazamatu fi thubuuti dawraan wujuudi keliya wujuudkay wada joogaan laakiin intifaac iyo waayitaanka ma wada socdaan maalimka raxima allahu tacaala waxa uu yiri wajuudi xukmin xaysama alwasfu xasal aliqtiraanu fi intifaal wasfin xadal walam yakun tanaasubun bidati aw tawahin fihi lada thiqaati waradahu النql can الصaxaaba waman ra'aa bilasli qad ajaabah wاlcaksu wahwa dawraan اlcadami laysa bimaslakin litilka faclami an yntafi lxukmu batal wasfu intafa wama lada lwujuudi israhu qutafa maalimku raxima allahu tacaala shantan baytna wuxuu kaga hadlay waxa la yidhahdo dawraan alwujuudi saan hore usoo tilmaanay dawraan alwujuudi waa kii ka horeeye dawraan alwujuudi walcadami ahaa qaybtii qayb kamida wey oo haddii ay xukumka iyo wasfigani xiriir ka dhexeeyo xaalaadka wujuudiga laakiin aan xiriir ka dhexaynin oona isku xirnayn waayitaanka iyo maqnaashaha oo xukumkii la helayo maca intifaa'id wasfi laakiin xukunka marka wasta wasfigii uu jooga xukunkii waa joogaa laakiin marar wasfigii maqan yahay buu xukunkii joogaa marka wujuudka talaasum kaga dhexeeya ee maqnaanshaha iyo cadamka iyo intifaha talaasum iyo wada socod daa'ima kama dhexeeyo haddii haddaba wada socodkaa joogtada ka dhexeeyo fil wujuudi ma waxay sugaysaa arrintaasi in iqtiraanka iyo wada socodkaasi uu yahay cilla iyadoon munaasaba daatiya iyo munaasaba tabeeciya midna aan lahayn oo aanay muuqan wuxuu yihi marka wujuudu xukmin xukum helitaankiisa xayuma alwasfu meel kasta oo wasfigii xasal uu yimaado oo laga helo waliqtiraanu walxaal aliqtiraanu inuu la xiriirsado oo ay xiriiraan wada socdaan xukunka iyo wasfigu fintifa lwasfi wasfiga marka la waayana in xadara ay imtanaca ay mamnuuc tahay iyada oo marka goorta wasfigu la waayo in xukunkiina uu raaco la waayaayey ay mamnuuc tahay oonan nafyiga isku raacin keliya laakiin wujuudka markasta wasfiga la helo la helo kana walam yakun aan weliba ahayn tanaasubun munaasabada xukunka iyo wasfiga ka dhexaysa bidaati oo wasfigu munaasaba daatiya aanu lahayn sida qaybtii qiyaasulcilla aanu u noqon aw tabacin ama tabac aynan u noqonin siduu uga fiiw tabacin aynan ahayn fiihi fi lwasfi wasfiga agtiisa labasi qaati dadka culimada agtooda si looga baxo wasfu sharcigii wuxuu yihi haddaba isagoo arrintan ku kala saaraya duruqdii iyo masaarigtii aan soo marnay ee hore iyo dowraanka wujuudiga iyo wuxuu yihi dowraan wujuudi waxaa la yidhaahdaa in xukunkii iyo wasfigii ay xiriiraan fi lwujuudi laa fi lcadam laa fi lcadamta waxaa ku baxay dowraan lwujuudi walcadam ama dowraankii mutlaqan aan soo marnay aynan munaasaba daatiyaana ka dhexaynin oo qiyaasu celihiibaa ku baxay iymunaasabaadkii tirada badnaa aan soo marnay aw tabacin fiihi munaasabada munaasabaduna ayna tabaciya istilzaamaya oo ka qalanaysa aynan ahayn wasfu shabahigii baa ku baxay halkaas ladasiqaata alcilmiga agtooda haddaba munaasaba daatiya iyo munaasaba tabaciya midna ma laha oo la garan karo xukumkiina wujuud bay talaasumaan ee nafyiga iyo maqnaashahiiyo cadamka ma talaasumana wasfiga wasfiga saas oo kaleeto ah isaga cillama lagu xukumayaa inuu yahay oo isaga maa cillo laga dhigayaa markaas culimada waxay u magacaabaan mar kale altacliilu bitardi ma asaxaysaa haddii wasfigii lagu hadii xukunkii lagu cileeyo oo cillo looga dhigo shay tardi ah dardiga waa laba qayb ayaa loo isticmaalaa dardiga macna mulqa oo ki ya-dan ahaa ama ka hadlayno addardi weeye oo talaasum fi lwujuud keliya arrinkaasi culimadu way isku qabteen isku qabadka intaan la gaarin iyo waxaa kamida tusaalayawiisa ay keeneen markay halkan ka hadlayaan inay yidhaahdeen qaarkood aygu dhagartiisu ma daahir baa mise maaha oraydu waa daahir markaasay xujajkii keen qiyaaskii waxaa kamid ahaa xayawaanu ma'luufun lahu shacrun kasuufi xayawaan buri jooga weeye waa dadka la nool haddana dhogor wuxuu leeyahay sida tii ariga oo kaleeta ariguna waa la noolyahay dadka fa kaana daahiran kalkharuufi sidii idihii iyo wanankii yuu daahirya qaarkoodna waxay yidhaahdeen markay waysada niyadeeda ka hadlayeen cibaadatun yubtiluha alxadas waa cibaado xadasigiin isku burta wa tushataru bicudri safari safar cudurdaarkii dartiina loo qaybinayo haddii uu cudurdaar yimaado oo safar yimaado biyo la waayo tayamum loo adeegsanayo fa yushtaratu fiiha aniyatu kasala haddaba niya shardi ah sida salaadoo kale salaaduhu waa cibaare xadadku burinayo safarkana haaf ku noqota saas darteed bay niyana waa ku waajib kana sidoo kaleeta way arkadna waa ka ay yidhaahdeen markay tusaalayawiisa ka hadlayeen inaan nijaasada lagu dahiri karin waxaan biyo ahayn ama subagii wax lamida aan lagu dahirin karin yaa waxay yidhaahdeen kan oo kaleeto waa shay maa'ic ah laa tubnaa calaa jinsihi alqantara aan bundooyin in loo sameeyo u baahnayn falaa tasixu bihi tahaara laguma daahirin karayo kadohni waxyaabaha kale dhan subagaasu lamid yahay yidhahdeen oo marka la yidhahdo taasi istilzaam heli mayso ma laaziminayso waxayla arrinta saas oo kaleetaa cilanimo ma asaxaysaa oo masaarikul cilla kamid ma tahay halkan waxaa loo keenay culamada qaar baa ku tegiyey aqwaashii culimada ayuu halkan keenay waraddahu naqlu can isaxaaba waman ra'aa bilasli qad ajaaba waraddahu waxaa radiyey oo diiday cilanimadeeda annaqlu in laga soo guuriya can isaxaaba saxaabada laga soo guuriyey ayaa diiday oo naqliga saxaabada laga haystaay waa munaasibka keliya in lagu camal falo bidaat aw bitabca sidaan kasoo maray abwaabtii hore waxaa kaloo lagu radiyey bay yidhaahdeen inuusan hawa yaraatee laa jalbi maslaxa walaa dar-i mafsadad midna uunan keenayn mar haddii uu saa yahayna munaasaba bidaat iyo bitabac midna ma aha sidaas darteed ma aha xujo arrinkaas uu sidaa yidhi culamada qaar baa khilaafay waman ra'aa dadkii arkay bilasli asalka arkayna qad ajaaba wuu aqbalay ama qad ajaaba waa ka jawaabay diiditaanka la diiday arrintaasi wuu soo duuduubay naadinka iyo shaarixuba laakiin waxaan leenahay culimada raxmatullaahi calayhim ilaa waxay isugu khilaafeen saddex madhabood ama waxaa lagu soo ururin karaa sida isaguna uu yihi laba madhabood labada madhabood waxaa ka horeeya inaad ogaato culimadii tiri dawanaanka wujuudiya cadamiga ahaan soo maray ee munaasaba ama daatiya ama tabaciya la ixtimaal lahaa munaasaba daahira ama ixtimaalkeeda lahaa culimadii tiri dariiq min turuqilcilla kamid maaha sida raazi razari amidi ibn alxaajib ibn samcani akthar alxanafiya iyagu wa ay diideen gawraadka wujuudiga ahi inuu noqdo ariiq ama masnad masaarik alcilla kamida culimada intay tiri waa xujana waxay uqaybsameen laba aba jamhuurtooda say u badan yihiin waxay yidhaahdeen xujo ma aha waxayna cuskadeen laba daliil labadaa daliil ay cuskadeen baa waxay ka yihiin kow daliilka sharciga axwaashiisa waxa ugu yari waa inuu dhanni faa'iideeyo acmaasha shariicadana waxay u qaybsantaha ilaa macluumin wa madnuunin waxaan cilmi yaqiina iyo dhanni haaliba midna faa'iideyneynin xukunkoo lagu xiraayay waa dacwa bilaa daliil ama waa taxakum bay yidhahdeen laba yara isku macna wey in taxakum wax laiska yidhaahda aan daliil lahaynna sharci ahaan mamnuuc wey waxaan aragnay fardiga iyo talaasumka wujuudka ee wasfiga iyo xukunka ka dhexeeyaay waxyaabo badan oo aan dhani keenaynin ama aan ka haalib noqonaynin uga badanaynin qofka in xukunka iyada uu ku salaysan yahay oo raacayo haddii uu qofku sheegta qaarkood inay dhani keeneen qaarka kala cadaynaya inayna dhani keenin sababtoo dhanigu curfiga asbaab buu leeyahay sida culumta iyo yaqiintuba duruq iyo asbaab gaarsiisa ay u leedahay qofka yidhahda gidaarkan qoftaa ka dambeeya isagoon dhannigiisa iyo malihiisaas sababkeenaya ku xilini hadabaa laga rabaa inuu gabsan yahay ayaa lagu xukumaya sidoo kale wasiga dardiga saa weeye saa darteed sabab dhani lidhani alaxkaam jid uma noqon karo iyo dariiq loo maro waxay yidhahdeen mar labaad cillada dardigeedu sida xaqiiqada kuma tusayo ilaa qofkan wax celeynaya inuu xukunkii ku xiray meel kasta oo laga hela maahane isagaa sidaa yiri waana lagu khilaafsan yahay xukunkana waxaa lagu xiri karaa hadduu waxani inuu cillo yahay daliil lagu ku sugnaado haddana arrintaa daliil ku sugnaanin waxan inuu cillo yahayna xukun in lagu xiraay meella lagaga xiraay makmu ma banaana waajibna maaha arrinta hadday saas tahay marka intaadan dardigan ku xirin inuu cillo yahay inaad soo sugtaa ka horeysa cillo wuu noqon karana waa masale lagu haysto intaasi waa qayb kamida doodii ay soo gudbiyeen culimada qaarka tiri xujo maaha qaarka tiri dariiqaasi duruq isbaatilcilli kamid noqon karaay iyaga laftoodu waxay kasoo gudbiyeen dood iyo muran ay halka ka dhiibeen oo waxay yidhaahdeen waxaanu haynaa xujo iyo daliil inuu asaxayo waxay yidhahdeen waxaa inoogu iman doontaa alqawaadix qaadix la yidhaahdo cadamu tardi ama naqdi la yidhahdo naqdiguna waxa weeye haddii ay ciladii loo sheegay xukunkani dhacdo inay wujuudkii laazimi weydo oo xukunkii la helo maca intaamid cilla ama ciladiiba joogta xukunkii la waayo inayna cilladaasi saxiixayn bay kutusaysaa taa waxaa ka dhalanaysa yidhaahdeen inuu joogitaankiisu calaa sixati lcilla maadaama uu kutusay uu cillo yahay hadalkaas yaa waxaa la yidhi laba labadaba waa laydinka diiday marka koowaadi naqdigu min qawaadix lcilla haddii la yidhaahdo ataxqiiq waxay dhahdeen la waanayna iman doontaa culimada badankoodna waxay ku tageen min baabi taksiis alcilla weye min baabi naqd alcilla kamid maaha marka hadalkii midaaba ka baxay xataa culimada qaybta tiri waa min baabi naqd alcilla waxay waxay yidhaahdeen waxaan leenahay waa min baabi shuruudi alcilla wey waa shardi la-aantiisu yamnacu sixa haddii shardiguna la waayana mashruudkii ma asaxo laakin shardigaa la helay mashruudkii baa la helaya cillaa ka tabanaysa maaha waxay lahay tusaale ixsaanku waa shardun lirajm liwujubi rajmi laakin ixsaanka haddii la helo laa yujubu rajm daxaarada la-aanteedu tamnacu sixata asalaa laakin daxaara la helay salaada way asaxday maa macnaheedu arrinta labaad waxay idhahdeen waxaa suuragal ah shaygu inuu sugnaada bimacnan laakin dadkiisu uusan ka hadii lawaayo sugnaan xukunka ay ku sugnaatay inuu asaxay bil ijmaaci ijmaac haddii la waayo inuu faasid yahay maa macnaheedu saa darteed ba hadda waxaa sugan bay dhaheen inuu cillada fasaadkeedu sugnaado licadami tardi walaa tahbuta sixataha liwujuudi joogitaankiisana uusan sixa isbaatinin dhinaciisawn beledii ka imaan lahayd in laga nabadgalay haddii uu maqan yahay waa la hayaa waxay dhahdeen la yidhahdaba daliilkaasi xujaamaha wax kalama haysaan waxay dhahdeen haa daliil meel waa qaaan hayna waxay dhahden idaa ra-aynaa markuuba alqaadi cinda baabi lamiir gaadiidkii iyo gaarigii uu lahaa qaadiga haddaan amiirka agtiisa ku aragno ama hadda inaga saan idhaahno gaari boolisoo meel taagan haddaad aragto ama gaari ambaraasoo caasimada meel taagan haddaad aragto waxaa fanigaa ka haalib noqonaya inuu qaadigii gurigaa joogo ama halkan boolis joogo sababtana waxa weeyaan bay yidhahdeen had iyo goor meesha doobta aan isku haynay hadda aan gaariga boolis saarayn maahane boolis unbaa saarna had iyo goor oo gaariga booliska wada socdaan taasna waa dawaraanu lwujuudi bay yidhahdeen oo haddii gaariga una meesha joogin boolis una joogin maaha boolisku waa joogi kara gaari isagoon joogin laakin gaarigu hadduu joogo boolis waa jooga waa tanaasum bay yidhahdeen waxaa looga j waxay uga jawaabeen qolada kalena qiyaasu tardi baabkeeda mabahatan ee qabiin baab alcamali bilqaraain wey baab alcamali bilqaraain iyo ixtimaalaad kale tarjiixidkooda mas'alo kale wey calaa kulli xaal wada iyo muranka waxaa dheer qolada xujiyo weeye tiri waxay isku qabteen ilaa intee in leeg bu xujo ku noqonaya ma suura waaxid iyagoo wada socda haddii la arkaa se waa suwar mutacadida iyagoo wada socda haddii la arko calaa kulli xaal dooda ayaa murankaasa halkaa ka taagan sida loo badan yahayse xujo iyo daliil ma aha dariiqulcillana ma aha walcaksu wahwa dawaraan alcadami laysa bimaslakin litilka faclami halkana wuxuu kaga hadlay dawaraanki wujuudi faqadka ah haduu yahay dawaraanka cadamiga walcaksu ka cagsigiisa wahwa dawraan lcadami wey labada shay inay talaazumaan fi lintifaa laakin wujuudka mil talaazumaan oo sifadan hadii la waayo tan waa la waaya xukunka laakin sifadii hadii la helo wasiga hadii la helo xukunka in la helo qasab maaha laysa bimaslakin dariiq loo maro maaha litilka midaas oo cilada isbaatkeeda iyo sugitaankeeda iyo soo saaritaanka yogaashaheeda dariiqaasi loo maro maaha faclam ogow markaasuu tacriifiyey dawaraanka cadamiga wuxuu yihi an yantafiya ay wahiya wahuwa kaasi waxaa weye an yantafiya alxukmu xukunkii in la waayo matala wasfu intifac goorta wasfigi la waayo wamaa lada lwujuudi mana aha joogitaanka agsiisa iktafaa xukunku mid raacay israhu isra alwasi wasiga raadkiisa ma raacay fi lwujuud lakin fi lcadam buu ku raacay wey mar haddana fi lwujuud una ku raacin fi lcadam haba ku raacee dariiq cilo loo maro maaha wax khilaafoo ka taaganna ma ogin inta aan garanayo ama aan arkay wallahu aclam intaas waxaa ku dhammaaday dariiqii sideedaad ee masalik alcilla la dhihi jiray kii sagaalaad buu ugudbay oo la yidhaahdo tanqiix lmarcad waxa uu yihi nacdimku raximah llahu tacaala wahuwa an yajcala atacliili bilwasfi daahiru min atanziili aw ilxadiidi falkhusuusa yatrudu عن اعتبار الشارع المجتهد فمنه ما كان بإلغاء الفارق وما بغير من دليل رائق من المناط أن تجيء أوصافه فبعضها يأتي له انحذاف عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه اقتفيا تحقيق علة عليها ائتلفا في الفرع تحقيق مناط ألفا والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد كلا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتباه الناس halkan arrinta raxima allahu tacaala waxau kaga hadlay tanqiix ilmanaad maslaga ama dariiqa iyo jidka la yiraahdo oo uu ku bilaabay inuu tacriifiyo kadibna duruqda taxqiijintiisa uu ka sheego kadibna anwaacdiisa ay murtida kasoo dhalatay noqoto intaasina waa shanta bayt ee ugu horeysa abyaadii aynu akrinay saddexda dambe wuxuu ku sheegay saddex arrimood oo kale oo beydka lixaad waxa uu ku sheegayaa arrin magaca ka shabahda aynu ka hadli doono taxqiiqulmanaat la yidhaahdo labada beyd ee udambeysa ugu dambeysana wuxuu ku sheegayaa laba maslak oo da culimada qaarkood ay sheegeen ay cuskaleen laakiin jamhuurta ay daciifiyeen isna uu radin doono insha allahu tacaala haddaba loo heera tanqiixa waxaa la yidhahdaa kala hufid iyo kala shaandhaynta kala shaandhaynta wax kasto kalaamu munaqaxun haddii la yidhaahdo waa kalaam kala hufan oo shaandhaysano erayo aan macno lahayn aanay ku jirin ama la yidhahdo naqaxa shaari shaaciru shicra ama qasiidatahu wuu kala shaandheeyey wax laala wixii ziyaada ee dheeraadahaa iyo baalihii o dhan buu si fiican intuu uga jaray iyo hadal isku dubadhacsan oo isku toosan oo era walba macno leeya ka sarreeyay marka tanqiix bimacna tahdiib weeye bimacnaa in la kala hufo oo la kala shaandheeyo oo wax lala wixii ku dardaraha ee ku dhex qasnaayo o dhan laga saaro wey almanaatna waxaa la yidhaahdaa wax laala wixii wax lagu xeeray naata shay callaqahu calayhi wuu ku xiray marka manaatu shay shaygu waxa uu ku xirayo ku wareegayo wey haddana waxaa looga jeeda cillada marka tanqiixu lmanaat cilladii in la hufo laga shaandheeyo laga nadiifiyo laga sifeeyo waxyaabaha aan cillada ahayn ee ku dhegay ama ku hayraysan saa erega macnihiisu halkan waxaa ka ogaanaysaa inuu maslagan ama dariiqan iyo jidkan maritaankiisu uu yahay kala shaandhayn cilladii iyo waxyaabaha aan cillo ahayn la kala shaandhaynayo cilla soo saarid maaha daba cilla doondoonidna maaha cilladii way joogtaa laakiin waxbay ku dhex jirtaa wey waxa kuwii ku dhex jirta iyo boolka ka sifee sidaa wey macnaheedu wahuwa an yaji wahuwa tanqiixulmanad waxaa la yidhahdaa an yaji inuu yimaado cala atacriili in lagu cileeyo bilwasfi wasfi in lagu cileeyaay dhaahirun daliil muuqda min atanziili qur-aanka ah aw ilxadiidi xadiidka waa shayga inay ciladiisi iyo wasfigii cilada ay ku dabaqmaysa shuruudeeda ee dhaahirka mundaridka ahaa munaasabada ay ka dhexaysay ama si caad ha noqoto munaasabadu qadarkeedu mu-afir ha noqdo ama mulaahim ha noqdee wasfi awsaaf uu ku dhex wasfigiiyo awsaaf kale ku dhex jira iyo tilmaamo kale ku dhex jiraayey inay daahir alkitaab ama daahir alxadiid uu sheegaway haddaba ciladu waa mansuusa waana mansuusa kitaab ama sunno wey laakiin mansuuso ha noqotee mucayana maaha tacyiinkeeda sharcigu ma sheegin laakiin waxyaabo kaloo awsaafu ku dhex daray haddaba qofka mujtahidkii wuxuu samaynayaa inuu waxyaabihii kala shaandheeyo oo kala caddeeyo sidee buu kala caddeynaya inuu waxa saalixa iyo waxaan saalixayn kala caddeeyo oo wuxuu yihi falkhusuusa fayatrudu lmujtahidu yatrudu faacilkeeda almujtahidu wey fayatrudu lmujtahidu mujtahidku wuxuu meesha ka saarayaa oo cayrinayaa can ictibaari shaarici shaarica qiimayntiisii alkhusuusa inuu waxaan gaar ku yahay cilada sharciga uu qiimeynaya yuu ka saaraya intaasi waxa uu ku sheegay mar dowrka iyo hawsha uu qofka mujtahidka qabanayo ciladii inuu kala shaambeeyanayta mar labaad waxa uu ku sheegay labada nooc ee tanqiixulmanaadka la yidhaahdo mid kamida haddaba labada nooc ee tanqiixulmanaadka waxay kamid tahay in shaaricu kow wasfi sheego wasfigaana uu xukumkii ku xiro dariiq kamida duruqdii ta'siirka iyo muasirka iyo mulaa'imka noqon jirtay ama duruqdii naska ee soo marnay kamida min beynaha ay kamid ahayd aliman watanbiih markuu shaaricu sida uu xira wasfi mucayan ah in la yidhaahdo sidaan hore usoo maray waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinahaa laa tahrimu inay ciladu ta'miim faa'iideyn karto oo lagala soo bixi karo halkaas in ciladan la sheegay tacyiinta daatadeeda aan loo sheegin oo khusuuskeeda loo jeedine macnaheeda cumuumka loo jeeda cumuumul cilla aan soo marnay taasi waa nooc ah shaaricu wasfi mucayana inuu sheego oo cilad ka dhigo wasfiga mucayinka uu sheegay mujtahidku uu ka shaqeeyo oo uu caddeeyo inaan khusuuska wasfiga loo jeedine wixii macnihiisa qaato oo dhan loo jeedo waana qaybta hadda uu soo hormariyey oo fayatrudu lmujtahidu wuxuu goobta ka saarayaa alkhusuusa ku gaaryeelida iyo can ictibaari shaaric shaarici qiimeyntiisa yuu ka saaraya oo kan khusuuskiisa looma jeedu leh waxaa kamid a taynu kusoo maray laa yaqdiyana xakamun bayna snayni wahuwa kadban halkan cara lagu sheegay carada halkaa lagu sheegay waxaa nidi waxaa loo jeedaa tashwiishka ka reebaya min istifa ilnadari walfikri inuu qofku si fiican uga fikiro haddaba tashwiish baa loo jeedaa baa nidhi khusuusulghadab looma jeedo khusuuskii hadabka gaar loo sheegay sharciga meesha ka saaray waxaana nidhi tashwiishkaasaa loo jeedaa acamu min alkhusuusia waa sida ay qaarkood yidhaahdeen ninka yidhi waaqactu ahli fii nahaari ramadaan wiqaacaas khaasumah looma jeedee intihaaku xurmati siyaam oo ka dhalanaysa ciladaasaa loo jeedaa haddii cunto iyo cabitaan aad ka sugu jebisa soonkii kafaara ku waajibaysay qaarkood yidhahdeen calaa kulli xaal qaabka looga saarayo ee kan khusuuskiisa looma jeedo laleeyahay waa qob ijtihaadi oo aragtida ilmada isku maamaafi karaan isku qaban karaan laakiin waa nooca koowaad ee kamida qabaha ilaxay isku raacsan yihiin waxaa kamid a fa calayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi in la yidhahdo haweenkii adoomada ahaay nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab wey taksiiska unuufada iyo dhediga inuu xagga alaalmiska laga dhigayo khaas ku yahay waa kay ka saareen oo can tariiqi lqiyaas oo tacmiim lcilla addoonkiina ay u raaciyeen ilaa qaarkood yihaheen waa ijmac oo la isku raacay inkastoo aan ijmac ahayn noocaasi waa nooca koobaad oo tanqiixulmanad ah marka maxaad samaysay xataa wasfigii mucayanka ahaabad khusuuskii ka saartay oo tacmiim lcilla ayaad u bedeshay halkaasaana kaga soo hadalay waqad tukhasisu waqad tucaamimu macluuahaa laakinahaa laa takrimu faminhu ma kana biilga alfaariqi wama bigayri min daliili raa'iqi arrintaa markii khusuuska laga saarayo wasfiga khusuuskiisa iyo cayntiisa looma jeedo laleeyahay laba dariiq yaa loo maraa oo lagu caddeeya fa minhu waxaa kamida ma kaana wax ahaanaya biilga alfaariqi faariqii udhexeeyey ka asalku sheegay iyo kan faraca wax faariqoo udhexeeya ma jira inaad tiraado alqiyaas binafyi lfaariq la yihahda wey waa mafhuum lmuwaafaqihi labadiisii qaybood oo lexan alkhitaabiya mafaxwa alkhitaabiya la dhihi jiray musaawigii iyo awlihii ahaa mid walba musaawigii iyo awlaha ahna oo qaci iyo dhanni noqon karo haddaba kaasi qiyaas bimacna alasli isagoo laleehayna waa inoo iman doontaa fi macna alasli isagoo mafhuum lmuwaafaqa laleehayna waa ku iman doona ku imanaya waa soo maray laxn alkhitaab iyo fahwa alkhitaab laleeyahayna waa soo maray tanqiixulmanaatna waa la yidhaahdaa halkan sidaa uu ku sheegay waxaa kaloo la yidhaahdaa alqiyaas ljeli isagoo la yidhahdo laleeyahayna meelaha qaarkood iyo kutubta qaar waa kusoo maray waana ku arkaysaa marka ama qiyaas ljeli dheh ama qiyaas alqaci weeye dheh ama nafy lfaariq weeye dheh ama mafhum muwaafaqo weeye dheh laxn alkhitaab weeye dheh faxwa alkhitaab weeye dheh tanqiixulmanaat qayb kamida weeye dheh intaasuba asmaa isku macnaha weeyo qaybtan la gelinayo culimadu waxyaabaa isku qabteen oo keliya wamaa bigayrin wamaa noocdaa kamida bigayrin waxaan ilhaamfaariq ahayn ayrkii kaa ayrkii oo kaa waxaan ahayn lagu cadeeyey baa kamida oo min daliilin daliil araa'iqin oo mucjiba daliil qiimo badanoo mucjib bimacnaa lijawdatihi wa wuduuxihi wuu mucjib u yahay oo laku farax geliyaa waana kalaql ana xakamu baynatani nabu qaldanu taamimu lcilaha qaybtiisi ahawey inay kan laftiisu nasab ka dhalanayo in waxyaabaha kalaba xusniga iyo farxa badan iyo gaajada badan iyo xanuunka iyo haba ka duwanaan qodobka xaqiiqadiisa laakiin haddana nafsulxaqi natiija yay keenayaan la yidhahdo noocaasi waa noocii hore ee tanqiix lmuraadka nooca labaadi waxaa weeye in ciladii wasfigii waa awsaaf kaloo saalixaana inuu ku dhex jiro od isagii cayinaysa mucayan maaha markan haddaba marka hore mucayan ba laakin khusuusaad ka saaraysa laakin marka labaad waa mucayan maaha oo tacyiinaysa min almanaati waxaa kamid a an tajib awsaafun awsaaf inay timaado door ah nasku sheego fa bacduha qaarkood baa yaatii lahu nxidaafun yaati nxidaafun in la xadfaa imanaysa lahu qaarkaas qaar baa la xadfaya see lagu xadfayaa sidii asabr wataqsiim aan kusoo marnay iyo turuqdii munaasib maaha abtir lima tardan yura wayabtulu ayru munaasibin lahu lmunhazilu yaan kusoo maray kadaka bililgaaya in qad naasaba wa bitacadii wasfihi ladi ijtaba awsaabti aan soo marray uruqdi sabr wataqsiim laftiisii way fabacduhaa qaarkood yaatii lahu nxidaafun in la xadfaa imanaysa can ictibaarihi qiimayntiisa laga xadfo wamaa qad baqiya inta soo hartayna taraqubu lxukmi xukunka inuusa ka dhashay caleyhi kaa soo haray waa ukhtufiya la raacay oo lagu dayday halka haddaba wuxuu mualif kusoo celceliyey shaarixu waxa uu yihi subki jamc jawaamic iyo bebawi fil minaaji buu ka raacay laakiin waxaan ila tahay fii nadari walcilmi cind allah waxa uu soo celiyey inay culimada qaarkood yidhaahdeen farqi baa udhexeeya sabri wataqsiim iyo tanqiix ilmanaad oo sabri wataqsiimna waa erelka ijtihaadiga oo wuxuu gelayaa ciladii soo saaritaankeeda iyo raadinteeda iyo awsaafta xadafkeeda arrinkaasi iyo tacyiin alcilla waa ijtihaadiyada markay tahay tanqiix ilmanaatna waa cilada mansuusa markay tahay lakala shaandeynayo saasay culimada qaar kamida yidhaahdeen waana siday u badan yihiin in farqi saasa udhexeeyo qaar kamida waxay yidhahdeen may farqiga udhexeeya kaas maaha ee labaduba way gelayaan ijtihaadka iyo ka kale sabr wataqsiimna waa ijtihaad fi lxadf inta soo hartay waa cilo noqonaysa tanqiixu lmuraadna waa ijtihaad fi lxadfi watacyiini macana qaar kale waxay yidhahdeen may farqiga udhexeeya sabri taqsiim waxaa la yidhahdaa waa in jaamica la la cayino oo la cadeeyo deliilna loo keeno cilaya tanqiixu lmuraadna waxaa aan waajib ahayn ciladii in la cadeeyo carabka lagu dhufto waajib mehe kasoo haray waa cilo noqonaya laakiin madhabka shaarix uu maray waa inaan farqi udhaxaynin oo culimada qaar kale qabaan oo madhabka imaam alxaraami raxmatullahi calayhi iyo kayrkiiba ay qabaan intaa markuu ka baxay iyo wuxuu galay taxqiiqulmanat waxa la yidhahdo halkan madhabka shaarixu leh waxay halkan ugu sheegeen in taxqiiqulmanat takhriijulmanat tankiixulmanat meel lagu sheego waa madhabka jadaliyiinta nimanka dooda iyo qawaaninuljadal ka hadla lakin isagu takriij lmanaad makraj maslaki munaasabadu kusoo sheegay tanqiix lmanaadna waa soo maray taxqiiq lmanaad oo maxaa taha adiga taxqiiqu cilatin calayha tulifa fi lfarci taxqiiqa manaatin ulifa taxqiiqu cilatin ciladii in la xaqiijiyo cilada tulifa calayhaa la isku raacay wujuuduha fi lafli wa habata cilada la isku raacay asalkii inay joogto oo asalkii ciladiisu saa weeye aan nidhi an meel kusoo hubsanay fi lfarci in lagu taxqiijiyo inay ku jirta wey haddaba hawshaad qabanaysaa fi lfarci wey wixii hore ka hadlaynana wuxuu aha asalka maxay ciladiisu tahay taxqiiqulmara haddaba maslak min masalik alcilla ma aha dariiq jeedka cillada lagu suga ma aha waxa weye ciladii lasoo sugay ee lasoo xaqiijiyey lagu soo hubsaday asalka inay saas tahay daliilkeediiyo duruqdeediina loo soo maray hore waxaan raadinaynaa farcan cusub ma laga helay ciladii mise lagala helin haliya mawjuudatun am la waa laisku khilaafayaa in waxyaabaha farca uu leeyahay la kala shaandheeyo oo ciladan laga raadiyo berinay joogtiyo in kale hawshaasa taxqiiq ilmaraad la yidhahdaa taxqiiqu cilatin cilla in la xaqiijiyo cilada tulifa calayha la isku raacay asalka inay joogto fi lfarci in laga taxqiijiyo yaa ulifa loo yaqaan oo lagu ogaaday taxqiiqa manaatin magaca taxqiiq manaad la yihahdo halka cilada ay ku wareegaysa in laga xaqiijiyo la hubsado farca intaasina waa midkaas والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس هكذا وحوش الآن مسلك وجمهور أهل العلم وضعيف يراهلين لوضع جمهور أهل العلم وضعيف يراهلين لوضع قارقود أي قضى سلا وشري ظهر وحاوي والعجز إنه قفك الإسايستين كعجز وكروايو عن إبطال وصف عن إبطال وصف وصف إنه بري لنمديسه lam yufid faa-iideyn maayo cajsigiisaasi ciliyatan cilanimo lahu lilwasfi u faa-iideyn maayo cala ladi cala alqawli qowlkii aladi ictumida la custaday ee la rajaxay cinda aljamhuuri wuxuu yihi hadduu qof laba qof mas'ale isku hayaan nin kamidana uu cilo wasfi